asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaantiin meel kastoo aad naga maqlaysaan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka taariikhda dunida oo toddobaadkiiba mar aad maqashaan waxaana barnaamijkeed la socodsiin doona haddii allah wadda la qadaro anigo xumar yuusuf aadan ameerika cabdimajiid macalla weyse ee barnaamijka farsameynaya mar kale iyo barnaamijka taariikhda dunida toddobaadkan haddii allah awoodda loo qadaro barnaamijka taariikhda dunida waxaan diiradda ku saareynaa taariikhda dalka faransiiska oo ka mid ah markaasi dalalka ku yaala qaaradda yurub faransiiska waa markaasi mid ka mid ah dalalka ku yaala qaaradda yurub waxa uuna markaasi ka kooban yahay dhul kala fog iyo weliba jasiirado ku yaala goobo aada uga fog dhulweynaha faransiiska waxaana kale oo faransiiska uu ka mid yahay amaba loo yaqaanaa faransis gana iyo jasiirado aada u badan iyo cirifyada caalamka ku yaala dadka wadanka faransiiska u dhashay waxaa wadankooda markaasi ay ugu yaraan magacyo kala duwan sida ecuan oo micnaheedu yahay lix geesood wadanka faransiiska waxa uu xuduud la wadaagaa wadamada midowga boqortooyada britain sida belgium luxemburg jermal switzerland talyaaniga monaco andora isbaniya sidoo kale faransiiska waxa uu xuduud markaasi la wadaagaa wadamo ka baxsan qaaradda yurub sida brazil zernam netherland antilis midowda yurub waana wadanka markaasi ugu weyn sidoo kale waxa uu faransiiska ka mid yahay markaasi xubnihii aas-aasay qaramada midoobe waxaa kale uu ka mid yahay xubnaha rigliga ah ee golaha ammaanka inta badan dadka faransiiskaahi waxay haystaan diinta masiixiyada waxaana markaasi ku nool sidoo kale dad gaaraya ilaa shan iyo toban milyan oo haysta markaasi diime kala duwan sida diinta islaamka qaybihii hore ee barnaamijka taariikhda dunida idaacadda beerle magaalada beledweyn ayaad maqlaysaan sida ay taariikhyahanadu qoreen dhulka faransiiska waxaa dhulkii markaasi ay qabsadeen dadkii lagu magacaabi jiray guul oo asal ahaan kasoo jeeday meesha loo yaqaano catalania wadanka waxaa markaasi ka talin jiray ambaroodiyadii roomaanka kadib xilligii qarnigii afraad waxaa markaasi qabsaday mid ka mid ah qabaa-ilka jarmaanka kuwaasi oo loo yaqaano franj wadankan maanta loo yaqaano faransiiska waxa uu markaasi midoobay markii ugu horreysay sanadkii kun iyo sagaal boqol afartan iyo sideedii faransiiska waa markaasi waa kun afar boqol siddeetan iyo lixdii faransiisku waa wadan markaasi leh taariikh aada u dheer oo aan lasoo koobi karin kaasoo gudub boqortooyadii charles the great intaa ugu badan dalkan aan ka hadlayno waxa uu leeyahay taariikh aada u badan taariikhdu waxa ay qortaa in boqortooyada faransiiska soo maray uu ka mid yahay nobland bnomberti oo markaasi dhowr wadan oo yurub ah qabsaday faransiiska oo ah markaasi dalka ugu weyn wadamada ku yaala galbeedka yurub sidoo kale waa dalka saddexaad ee yurub oo dhan ugu weyn dunida waxa uu ka yahay dalka afartan iyo labaad ee ugu weyn dhul ahaan caasimada wadanka waa baris dadka faransiiska ah waxaa markaasi lagu qiyaasaa inay ka badan yihiin markaasi guud ahaan marka la fiiriyo dadka faransiiska ah lixdan iyo toddoba milyan oo ruux taasi oo iyana keentay in dadku qaarkood ay kala degaan magaalooyinka waaweyn ee dalka faransiiska haba ugu badnaata caasimada oo lagu qiyaasay inay degan yihiin in ka badan labaatan milyan sidoo kale waxaa markaasi loo aqoonsado inuu yahay dalka labaatanaad ee dunida ugu dadka badan ee dalka labaad ee yurub oo dhanna ugu dadka badan faransiiska waxa uu ka mid yahay wadamada la yiraahdo awood ayay leeyihiin ilaa qarnigii sagaal iyo tobanaadna waxa uu ka mid ahaa wadamada dunida wax ka gumaystay dalkan qaramada midoobey waxa ay ku tixgelisaa inuu markaasi ka mid yahay wadamada ugu badan ee kasoo baxeen dad taariikh ku leh dhanka cilmiga waxaana markaasi dalkan kasoo jeeda dad badan oo wax hindisay hay-adda unesco waxa ay markaasi sheegtay guud ahaan marka la fiiriyo dalka faransiisku waxaay u aqoonsatay dalka afraad ee ugu weyn uguna dhaqanka weyn dunida taasi ayaana markaasi sabab u ah in si joogto ah dalkaasi ay u booqdaan oo ay dad yow kala duwan ay u tagaan una dalxiis tagaan dadka inta ugu badan tiradoodu hadda inta ugu badan sanadkiiba gaarayso siddeetan iyo saddex milyan oo ruux ayaa markaasi sida dadka wax ka qora ay tilmaameen u dalxiis taga wadankan iyagoo markaasi dowladuna ay kasoo gasho lacaga fara badan oo ay ka sameyso maadaama dalka faransiiska uu leeyahay markaasi magaalooyin fac weyn taariikh leh dhismayaal qadiimiya ku yaaliin inta ugu badanna kasoo jeedaan dad wadan adduunkan inta ugu badan caalamkaba ee caanka ah kuwaasoo inta ugu badan xitaa sawiradooda lagu xardhay wadooyinka wadankan inta ugu badan lacagta laga isticmaalo waa euro seedka gaadiidka isku dhaafan waxaa markaasi lagu sheegaa inuu yahay dhanka midig luuqadda wadanka looga hadlana waa faransiis inta ugu badan dalkan aan ka hadlayno xagga dhaqaalaha marka aynu eegno faransiiska waxa uu ka mid yahay wadamada ugu weyn ee dhaqaalaha leh dalkuna warshado badan ayuu leeyahay sidoo kale dalxiisayaasha ayay dowladda faransiiska dhaqaale aan yareyn ka heshaa xagga ciidamada faransiiska markaan eegno oo kamid ah wadamada ku jira ururka gaashaanbuurta neto dowladda faransiiska waxa ay markaasi ka mid tahay dowladaha dhaqaalaha badan ku bixiya dhanka ciidamada sidoo kalena dowladda faransiisku waxa ay markaasi xubin ka tahay shan iyo toban xubnood oo golaha ammaanka ah iyo weliba ururka midooda yurub ururka ganacsiga adduunka ee marka magaciisa lasoo gaabiye loo yaqaano w t o iyo booliska adduunka ee interbol waana dal haysta hubka nucleerka xagga diimaha haddii aan eegno dadka faransiiska badankood waxa yihiin kuwo masiixiyiina waxaana dalkaasi ay ka yihiin sagaashan iyo afar boqolkiiba muslimiinta dalkaasi dadka ku nool waxaa lagu sheegaa inay ka yihiin boqolkiiba afar waxaana tirada guud ahaan la qiyaasaa shan dhaqan ahaan dadka faransiisku waxay markaasi iskugu egyihiin dadka talyaaniga waxaana markaasi dumarka faransiiska dhaqan ahaan ay u xirtaan maro u sameysan sida cambuurka oo kale dhanka hoose weyn qaarka sarena u yar halka raggoodana ay inta badan dhaqan ahaan ay xirtaan mariiq khamiiska u qaab eg dhanka cunada dalka faransiiska laga jecel yahay waxay dhaqan ahaan ay u leeyihiin taariikh ahaanna dadka wax ka qora ay sheegaan in dadka ay jecel yihiin hilbe la dubay oo haddana maraq loo yeelay oo dalkaasi looga yaqaano foria gras dhanka ciyaaraha iyo waxyaabo kale ayaa noo soo socda iyo weliba guud ahaan nolosha dalka faransiiska hase ahaatee markan kusoo dhawaada heeska dhextaalka barnaamijka
qeybihii dambe barnaamijka taariikhda dunida idaacadda beerle magaalada beledweyn ayaanu isla soo gaarnay haddii aan eegno dhegeystayaal dhinaca ciyaaraha faransiiska kubadda cagta marka la joogo aad baa looga xiiseeyaa waxaana markaasi xulka kubadda cagta dalka faransiiska uu qaaday koobabka adduunka markaasi waa hal mar sanadkii ii oo faransiiska lagu qabtay ciyaartooyda faransiiska ayaa markaasi saddex gool iyo waxba markaasi kaga adkaaday ciyaartoydii kamadambeysta ciyaarti waa ciyaartii kamadambeysta eed ay la ciyaareen xulka brazil sidoo kale waxa uu markaasi guula ka gaaray xulkaasi ciyaaro caalami waxaana dalkaasi kasoo jeeda ciyaartooy fara badan oo dhanka ciyaaraha sumcad weyn ku leh guud ahaan nolosha markaan eegno inta badan toddobaatan iyo afar dadka faransiisku waxaay ku nool yihiin magaalooyinka waaweyn ee magaalada baris iyo hareeraheeda keliya waxaa degan dad gaaraya ilaa sagaal dhibic sagaal shan iyo sideed milyan oo qof dadkuna waxay markaasi degan yihiin guryo aad iyo aada u dheerdheer sidoo kale qaar ka mid ah dadka ku nool faransiiska waxaay markaasi xiiseeyeen in ay degaan guryo qadiimi ah nolosha miyiga waxaa ku nool boqolkiiba afar iyo labaatan dadka faransiisku waa beeraley cuntada faransiiska waa mid ka mid ah cuntooyinka ugu waaweyn ee adduunka faransiiska marka la joogo dowladdu cilmaaniyad ah xoriyadda diintuna waa xaq markaasi dastuuri ah waa sida ay markaasi dastuurka ku yaalo waxayna markaasi gaaraysaa tirada masiixidda katalooniga ah boqolkiiba lixdan iyo shan dadka aan diinba haysan waxaa lagu qiyaasaa guud ahaan marka laysku daro boqolkiiba shan iyo labaatan islaamkuna wuxuu ku yahay boqolkiiba lix sidaan horey u sheegnaba intaana waxaa ku eeg barnaamijkii taariikhda dunida oo toddobaadkan uu soo saaray anigoo cumar yuusuf aadan america halkan idinkala socodsiinayey cabdimajiid macalla weyse ee barnaamijka farsameynaya inta barnaamijkan lama isku muul doona sidaa iyo nabadgelyo